bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo maanta muqdisho ka daafuray mashruuca nidaaminta cunnada soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo shahaadada ururnimo guddoonsiiyey saddex urur oo cusub saraakiil ka tirsan daacish oo lagu dilay buuraleyda gobolka bari akhbaaraadka dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan suudaanta koofureed oo qarka u saaran dagaal sokeeye
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuda ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose bashiir calidaar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya shee abuukar ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe degmada masaajid cali guduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanka guulan ee hoostaga degmada aadan yabaal degmada rumrigood ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu tilmaamay in saacadihii lasoo dhaafay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka ay ku guulaysteen in ay al-shabaab ka saaraan deegaanadaasi waxaana uu tilmaamay in deegaanka masaajid cali guduud saddex gaari ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi lagu duqeeyey xubno aad u tiro badan oo al-shabaab ka tirsanna lagu dilay sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhig in howlgalkaasi uu ahaa mid guulaystay ee laga fuliyey qayba ka mid ah gobolkan shabeellaha dhexe waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaarayno in saddex gaari oo ku jiro gaari cabdibilo ah oo dheshiika ku xihan yahay in lagu duqeeyey degmada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe halkaasna looga dilay dhagarqabayaal aad u tiro badan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa qaranka qaybooda kala duwan iyo kuwa deegaankana inay magaaladii sifeen ay ka wadaan waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaarayno in degmadii runurgood ee gobolka shabeellada dhexe oo ah degmada ugu dambaysa gobolka shabeellada dhexe inay gacanta ku dhigeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay gacanta ay ku hayaan shacabka ku nool degmada runurgoodna ay dareemoyaan neecaawda dowladnimada iyo nabadda sidaasoo kale waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaarayno in cadowga khawaarijta alhabaab jab weyn lagu gaarsiiyey deegaano kala duwan sida deegaanka lagu magacaabo guulane ee ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa khawaarijta alhabaab waxaa ku weeraray ciidamada deegaanka waxay uga dileen halkaas dhagarqabayaal kor u dhaafay dhowr iyo toban dhagarqabe halkaasna waxay uga soo furteen qoryihii ay ku hubaysnaayeen cadowga khawaarijta dhinaca kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga abuukar ayaa ka warbixiyey howlgalkii saaka ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka ay ku qaadeen deegaanka aboorey oo hoostaga degmada buule burte ee gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in si buuxda ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka ay kala wareegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maalintii shalay soo galay deegaankaasi aboorey waxaana uu tilmaamay in jab xooggan lagu gaarsiiyey dagaalamayaashii al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa inaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaarayno in ciidanka qaranka iyo dadka deegaanku iskaashanayo ay si buuxda ula wareegeen deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan deegaankaas waxaa laba jiho looga weeraray saaka iyo khawaarijta alhabaab oo ku sugan halkaas waxaana looga dilay dhagarqabayaal kor u dhaafaya labaatan dhagarqabe waxay isku dayeen inay gurmad iyo xooha cadowgooda isu soo gaaro gurmadkiina cagta ayaa la mariyey haddana waxaa gacanta ku haya ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka oo ah xaqudirirka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka socday howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo la beegsanayay deegaanada ay soo galeen xubnaha ka tirtay al-shabaab inta badanna ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay gula ay ka gaarayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray mashruuca nidaaminta cunnada soomaaliya oo ay hirgelinayso wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya safiya daahir ayaa warkaasi muqdisho inooga soo dirtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta si rasmi uga daafuray magaalada muqdisho mashruuca cusub ee nidaamyada cuntada ee soomaaliya oo lagu qabtay hotel dikaale mashruucan oo socon doona muddo laba sano ah waxauna ka mid yahay dadaalada wadajirka ay wadaan dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobay mashruucan ayaa xooga saaraya dib u habeynta nidaamka cuntada ee dalka iyadoo lagu saleynayo nafaqo u adkeysiga isbedelka cimilada iyo nidaamyo ilaalinta bulshada oo isku dhafan ujeedada mashruucan ayaa ah in la dhisto nidaam cunto oo waara oo loo dhan yahay islamarkaana wax ku-ool u ah dadka nugul ee soomaaliyeed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay mashruucan cusub ee la daafuray iyo faa'iidooyinka uu leeyahy ummadda soomaaliyeed
wasaaradda wasaaradaha cuntada way ugu horeysa wasaaradda beeraha iyo hay-adaha un-ka ee cuntada ka shaqeeya oo sasaamisaafaaweynf ay ugu horeeya iyo coordination dhammaan un-koosana kor nagala kordhiya kayto intaasa ka wada shaqeeyo systemkaasaan doonayna inaan horumariyo dabcan wasaaradda shaqaduna waxay ku soo gashay dadka wax loo samaynayo oo wax loo wadaa waa bini-aadamka maadaama ay tahay wasaarada shaqada arrimaha bulshada iyaduna xagii social protection-ka iyo dadka in cuntada faqay la siiyo kuwa liita la taageero saas kusoo gasho haylaha dowladoo dhan la shaqaaqay ilaa xafiiskii prime ministerku raiisul wasaaradayo magaajogo iyo kii taasay maanta marka loo jiray mashruuc noocaasa oo yuucanka iyo dowladda kooda shaqeeya in halkan kuloo shaqeynayna insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in mashruucaas uu wax badan xoojiyo nidaamka dowliga national transformation nidaamka qorshaha cuntada ee dalka priority one two ah inuu xoojiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid si toosa u taageeraya siyaasadaha dowladda ee ku aadan isbedelka nidaamka cuntada isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in hay-adaha dawliga ah bulshada rayidka ah ganacsatada beesha caalamku ay si dhow u wada shaqeeyaan mashruucani waxa uu xoojinayaa hogaaminta dowladda soomaaliya ee isbedelka nidaamada cuntada waxaanu ku tala jirnaa inaanu gaarsiino bulshada helitaanka cunto nafaqo leh fursado dhaqaale iyo xasilloone cimiladeed oo sii jirta ayuu yidhi ra-isul wasaare ku-xigeenku barnaamijka isbedelka qaranka udub dhexaad buu u yahay mowduuca la yidhaahdo la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo kobcinta wax soo saarka haddii aan hoos u soo daadegno george conway oo khabiir in muddo ah madaxda u n ta ka tirsana dalkan xoogogaal u ah wuxuu inoo sheegay in gugii dayrtii ay biyo yaraysay gugiina saadaashu aanay qurux badnayn macnaheedu waxaa weeye malaayiin dadka soomaaliyeed ah baa nafaqa darro iyo macaluul halis u ah waa xaqiiqo ina sugayso markaynu ridda ka baxno wejigay naga saaran weliba waa mashaqooyin iyo maqaadiiro berigiyihii hore toban sano iyo labaatan sano la sugi jiray laakiin haatan sanadle noqday dalka soomaaliyeed oo laga qodo shan kun oo warood oo min hal kilomitr squara waxay xallin karaan baahida biyo ee dadkeenna iyo xoolaheennuba ay qabaan wax weynna ma aha markaynu eegno nimcooyinka ilaahay inagu galladay dee haatan batroollo iyo macdan iyo nimcooyin dhulka hoostiisa laynoogu sheegi jiray baabaynuba rabnaa inaynu la soo baxno macnaheedu waxa weeye waxaynu maalgelin karnaa waxyaabaha nugeylka iyo nafaqadarrada ka hor imanaya
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa shahaadada ururnimada guddoonsiiyey saddex urur oo cusub cabdisalaan juulle ayaa warkaas muqdisho inooga soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabtay munaasabad shahaadooyin ururnimo lagu guddoonsiinayey ilaa saddex urur oo cusub oo soo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa si ay ka mid noqdaan ururada siyaasadeed ee dalka ka jira waxaana korjoogteen ka ahaa bulshada rayidka ururada shahaadada la guddoonsiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa ururka dib u heshiisiinta iyo horumarinta ee tawfiiq ee uu hogaamiyo sheekh maxamed shaakir cali xasan ururka dadka iyo sidoo kale ururka socod sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo hogaamiyeyaasha labada urur ee la guddoonsiiyey shahaadooyinka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka qof iyo codka ah ee dalka ka dhacaysa waxayna u mahadceliyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxayna taageereen in la qabto doorasho qof iyo cod ah
sidii loo badbaadin lahaa isma jirin wax ka badan oo doorasho qof iyo cod ah waa u mahadcelinayaa runtii guddiga doorashooyinka oo arrinkan sidii loo magacaababa aan u kala kicin waxaan kale u mahadcelinayaa ururada soo buuxiyey shuruudihii lagu xiray oo markaa laga aqbalo ay ka aqbaleen guddiga doorashooyinku waxaan haddana u mahadcelinayaa dowladda soomaaliya oo intaas oo dhan ay kasoo burqanayeen dulqaataan qof waa ammaanayaa waxay leeyihin waa fiican yihiin qofna waa caayahayaa oo kuwaasi saas waayaa la leeyahay waa inaad dulqaadataan weeye inaad dulqaadataan qofaan dulqaadan macani ma gaaraayo dantiisa waa inaad dantaada gaarta dantaada saad u gaarto waa inaad dulqaadataa oo lexlexataa kaleeto ee halkaan idinkaga ballan qaadaya anigoo ku hadlayo magaca ururka siyaasee urur siyaasadeedka socod dhowr arrimood tan koowaad waxay tahay mar haddiina la diiwaangeliyey oo shahaadada ururnimona la siiyey sida xeerka xisbiyada iyo iyo ururada siyaasadda uu qabo waxaan leenahay xuquuq intaasi kadib guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha cabdikariin axmed xasan ayaa si rasmi ah shahaadada aqoonsiga ururnimo u guddoonsiiyey saddexda urur ee isu soo diiwaangeliyey oo kale ah ururka dib u heshiisiinta iyo horumarinta ee towfiiq ururka dadka iyo ururka socod ugu dambeyn guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa sheegay in shanta urur ee isdiiwaangelisay ay yihiin saamileyda saxda ah ee siyaasadda dalka cid kalena aan loo joojin doonin wuxuuna sheegay inay ka qaybgalayaan doorashada golaha deegaanka ee dhowaan bilaabanaysa xafladan ballaaran oo maanta aanu afar urur oo soo buuxiyey shuruudihii laga rabay ururada siyaasadda soomaaliyeed ee maanta inaanu shahaado guddoonsiinay nambarka guud oo aan hayno haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka isoodinuhu maanta waa shan urur oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada soo socota bishii lixaad ee golaha deegaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimuhu waa guddi madax bannaan oo u dhisan inay dadka soomaaliyeed u fududeeyaan saaxada siyaasadda inay furaan in qof walba oo soomaaliya xaq u leeyahay inuu urur samaysto ururkiisa u si xog iyo xalaal ah u kaambeen garaysto anta shan urur baa la hayaa shanta urur waa saamileyda siyaasadda oo sax ayaga ah maalinta siyaasadda soomaaliya waxay ka dhacaysaa shantan urur iyo xukuumadda dalka joogta iyo ummadda soomaaliyed gooni u dhexeeya waxaa noo imaan doona ururo badan oo lay kusoo jira oo insha allahu tacaala markay shirlada soo bixiyaan xaflad noocan oo kale aan qaban doona waxaan rabnaa annagu inaanu soomaali meel walbay joogaan inaanu jaanis u siino inay ka qayb qaataan inay doortaan dadka madaxdooda ragala waxay albaabka waa furnaa annaga waxaan rabnaa anigoo gacmaashaysana dalkaani in la gaarsiiyo inuu noqdo dal demoqraatic ah waa laga soo daaray xilligii dadka soomaaliyeed dad yar oo kooban oo farkutiris ay hor taagnaan jireen iyagoon dooran anigu waxaan rabaa inaan hor taagnaado idinkoo doortay toban sano baa laga dhigay laakiin qofaan la dooran ummad iyo hor istaagsanaa waa soo arag waxqabadkeeda sida ay tahay soomaaliya haddaana waa israacnay guddigaan afar bilood oo dhisnaa afarka biloodna waa arkaysaan waxqabadkeeda taageeradiina iyo garab istaagiina haddaysan ahaan lahayn meeshaan sodimaanta ma joogay soomaaliya saraakiil daacish ah ayaa lagu dilay buraleyda gobolka bari saciid xasan faarax ayaa garowe inooga soo diray ciidamada difaaca puntland oo weli ka wada howlgalkii la dagaalanka kooxda daacish ee deegaanada puntland gaar ahaan buuraha calmiskaad ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay samaynayeen howlgallo kala duwan oo ay ku soo afjarayaan firxadka kooxdaasi oo muddooyinkii u dambeeyey ciidamada difaaca puntland ay ku daba jireen deegaanada haatan sida tooska ay ciidamada howlgallada uga wadaan waxaa ka mid ah toga miraale oo markaasi ciidanku ay dagaal ku bilaabeen kooxahaasi si ay u soo afjaraan iyada oo deegaanadaasi ay ahaayeen deegaanada ugu muhiimsanaa kooxda daacish hase yeeshee haatan ay markaasi intii ugu dambaysay kaga sii jiraan xilli ciidamada difaaca puntland ay dhinacyada markaasi kaga hareeraysan yihiin dhinaca kale buuraha calmiska aad ee gobolka bari ayaa muddooyinkii u dambeeyey oo ay ciidamadu ka wadeen howlgallo markaasi ay kaga sifaynayaan kooxdaasi waxa ay sheegeen in inta ugu badan ee buurahaasi ay haatan soo sifeeyeen islamarkaasina aysan ku sugnayn kooxaha daacish ee buuraha calmiska aad ee gobolka bari ka dagaalama ciidanka difaaca puntland oo maanta markaasi sheegay inay howlgal ka sameeyeen deegaanka guryasame ee buuraleyda calmiskaada ayaa waxa ay sheegeen inay halkaasi ku dileen sarkaal ka tirsan kooxda daacish oo markaasi doonayay inuu ciidamada dhibaato u geysto hase yeeshee ciidamadu ay halkaasi ku khaaratiyeen kadib markii ay ogaadeen inuu markaasi gaadmo uu doonayo inuu ciidamada difaaca puntland uu ku dhibaateeyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa tan iyo markii ay bilowday howlgalkan ka dhanka ah kooxda daacish waxa ay markaasi guulo waaweyn ku tallaabsanaysay dagaalada ay ka waday buurahaasi iyadoo ugu dambayn sheegtay in markaasi ay haatan firxadka kooxdaasi keliya ku daba joogto kadib dagaallo xoogan oo markaasi kooxdaasi ay la gashay ugu dambaynna ay kaga guulaysatay ciidamada ayaa weli sii wada howlgalka ay markaasi ku baacsanayaan iyagoo saraakiisha hogaaminaysa ciidanka difaaca puntland ay sheegeen ilamaa ay markaasi ku soo afjaraan ugu dambayntana ay soo dhammeeyaan kooxahaasi oo midka ugu dambeeya ay soo dilaan ama ay soo qabtaan inaysan joojin doonin howlgallada ka dhankaa kooxdaasi ay ka wadaan buuraha calmiskaad ee gobolka bari iyada oo markaasi ay sheegeen in ajaaniibtii ugu badnayd ee dalka soomaaliya ka dagaalanta ay markaasi buurahaasi kula dagaalameen halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawar haatanna warka dibadda mucaaradka ugu weyn dalka suudaanta koonfureed ayaa iska diiday amar ka soo baxay dowladda oo ahaa inay hubka dhigaan oo ay iska xaadiriyaan xerooyinka dowladda mucaaradka hubaysan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu aanan xaq u lahayn inay ka arrimiyaan goobaha ay maamulaan mucaaradka xiisadda ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xabsi guri ku jiro madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi iyadoona cabsida laga qabo dagaal sokeeye mar kale uu ka dhaco dalkaasi oo ay tahay mid aada u sarraysa warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jawhar dot net sidaas iyo ammaana allah